markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka jacfar kuukaay ayaana inoo haya
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotaay meel walba oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka waxaa toddobaadkan iigu marti ah doctor axmed khadar cabdi jaamac oo ah dhaqaalayahana ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha soomaaliya waxa uu madax ka yahay sharikadda baksom ee dhinaca la talinta intaa barnaamijka uu socdo ayaanu doctoorka kala sheekaysan doonaa isbeddelka dooda dhaliyey ee dhinaca canshuuraha dekeda magaalada muqdisho ah ee ay dhowaantan soo rogtay dowladda federaalk soomaaliya doctore marka hore kusoo dhowow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a waan dhowahay waana jikada mahad celinayaa waana ku mahadsan tahay waaya ugu horreyntii bal noo sharax maxay ku salaysan tahay dooda ee maalmahan ka taagnayd canshuurta lagu soo rogay ee dekeda magaalada muqdisho
doodan waxay dhalatay kadib markii dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ay isbeddel ku samaysay canshuuraha ama nidaamka loo canshuuro alaabaha dibadaha laga keeno go-aankaas kadib ganacsatada ayaa waxay su-aal ka keeneen canshuurtan ama nidaamka cusub ee loo canshuurayo alaabaha dibadaha soomaaliya uga imaado marka dooda asalkeeda waxay salka ku haysaa isbeddelkaas la filayo in lagu sameeyo nidaamka canshuuraha alaabaha dibadda ee soomaalida ka keensadaan ama kasoo qabsadaan marka doodana asalkeeda waa midaas oo ganacsatadu qaar ay su-aalo ka keeneen oo ah inaysan xilligan ay culays ku tahay ama ama ay doonayaan inay weli kusii shaqeeyaan ama lagu canshuuro nidaamkii hore ee alaabaha lagu canshuuri jiray waaya marka maxaa farqiya oo u dhaxeeya qaabkii hore ee wax loo canshuuri jiray iyo qaabkan cusub ee hadda la doonayo in lagu soo rogo badeecada kasoo degaysa dekeda xamar isbeddelka wuxuu yahay ama qaabka isbeddelka hadda la filayo waxaa weeye nidaamka cusub wuxuu dhigayaa in alaabta dibadda laga keeno canshuurteeda lagu saleeyo qiimaha ay suuq ka joogaan halka nidaamkii hore ee canshuuraha alaabaha dibadaha laga keeno uu ahaa wax ku salaysan shaygan sida tusaale oo kale kartoon nidaamka hore waxaa lagu canshuuri jiray kartoon weyn qiimo ayaa u goonaa kartoon yar qiimo ayaa u goonaa laakiin nidaamka cusub ee ah value based tax system wuxuu dhigayaa shaygaa intaan la canshuurin ka hor waxaa la ogaanayaa suuq meeqo ayuu ka joogaa suuqa magaalada qiimaha uu ka joogo qiimahaas markii la fiiriyo alaabtana waxaa loo samayn doonaa ama loo sameeyey dhowr qaybood ama qaybo kala duwan markaas ayaa waxaa la fiirinayaa shaygan waxaa la canshuuri karaa boqolkiiba intaas ama qiimo go-an markaas ayaa la saari karaa marka nidaamkii hore waxaa u muudaa inuu waxyar ka fududaa nidaamka cusub sababtoo ah kii hore maadaama uu ku salaysnaa shaygan waxa uu ku jiray sida kartoonka oo kale lama fiirin jirin shaygan qiimaha suuqa uu ka joogo waxaa laga yaabaa shay aad suuqa qiimo badan ka jooga laba kun kun dollar ama mid qiimihiisa uu aad u yariya oo suuq ka joogo shan boqol in canshuurtooda lagu saleeyo kartoonka ay ku jiraan laakiin hadda waxaa imaanayso shayga markii dibadda laga keeno in la fiiriyo shaygan suuqa meeqa ayaa lagu iibin karaa kadib canshuurta taas ayaa lagu saleynaya waana midda ganacsatada ay su-aal ka keeneen sababtoo ah soomaaliya inta badan waxaa lagu dhaqmi jira waxay ahayd nidaamkii hore oo ahaa in qaabka kartoomada ama juwaanada alaabta ay ku jiraan cabirkooda wax lagu canshura waaya marka adduunka sideeba u shaqeeya ma sidii hore mase sidan cusub adduunka labada qaabba waa ay ka jiraan laakiin dunida waxaa u moodaa sanadihii dambe in ay wadamadu ay u guureen ama ay u wareegeen nidaamkan cusub oo canshuurta lagu salaynayo shayga qiimaha suuqa uu ka joogo nidaamkii hore waa nidaam wadamada qaar ay adeegsadaan ama ay isticmaalaan waana nidaamkii hore wuxuu ahaa mid qiimihiisa uu jaan go-an yahay kuna salaysan shaygan waxa uu ku dhex jiro ama juwaan ha noqdo ama kartoon ha noqdo ama wixii kaleo markaas lagu dhex wado laakiin nidaamkaa dambe oo hadda dowladda ay doonayso inay hirgeliso waa nidaam hadda ay dadku ama dowladuhu ay daneeyaan ayna u arkaan inuu yahay mid maslaxadda dowladaha ay ku jirto labada nidaamna waa laba nidaam oo jira oo la adeegsan karo way waxaan u fahmay marka ganacsatada iyaga waxay faa'iido ugu jirtay nidaamkii hore
dhinaca markii laga fiiriyo waa suurtagal sababtoo ah waxaa laga yaabaa tusaale oo kale hadda sida warbixinada lagu sheegay oo kale tusaale hadda usoo qaato baabuurkan bullet proofka ama xabadda ay karin soomaalidu u yaqaanaan waxaa laga yaabaa in qiimihiisa iska ahaa canshuurta oo kale shan kun laakiin hadda waxaa imaanayso in la qiimeeyo baabuurkan xabadda karin ama qalabkan xafiiska in la dhoof suuqa meequu ka jooga markaas kadibna boqolley ama qiimo loo gooyo marka waxaa imaan doonta shaygii shaygii toban nidaamkii hore markii la fiiriya haddii shaygii toban doolar canshuurtiisa ay ahayd in hadda nidaamkan cusub ay toban doolar ka badato sababtoo ah waxaa lagu jaangoynayo oo asalka u ah oo saldhiga u ah waxaa weye qiimaha suuqa uu ka joogo marka waxaa laga yaaba ganacsatada waxa ay ka fiirinayaan waxaa weeye haddii canshuur badan la saaro in hadhow ayaga suuqa markay geeyaan ile ganacsadaha canshuurta wuxuu saari doonaa alaabta kadibna waxa ugu dambeeya culeyska qaadi doono qofka gadanaya
meeshaa su-aal baa ka imanaysa oo ah haddii inta canshuurtii wixii ay soo dejinayeen qiimaha inta loo fiiriyo lagu kordhiyo iyagana dadkii wax iibsanayay bay ka jari doonaan oo ay kordhin doonaan su-aasha marka imanaysaa waxay tahay xilliyadii hore waxaad sheegtay shay qiimo badan ku fadhiya in ay suurtagal ahayd lacag yar in lagu canshuuro oo qiimihiisa aanan u qalmin marka dadku ma ka faa'iidaysan jireen arrintaasi oo sicir ka jaban wadamada kale iyo dalalka deriska ma ku heli jireen dadka soomaaliyeed ee wax iibsanaya marka la fiiriyo sideedaba qofka ganacsadaha ah qiimaha shayga uu gadayo markasta waxay ku xiran tahay shaygan qiimaha uu ugu fadhiyey iyo qarashaadkii uu galay lagu daray canshuurtii markaas ayuu fiirinayaa suuqa waxa uu ku iibin karo marka badanaa cabsida imaan karta waxaa weeye haddii shaygii awal canshuur yar ay saarneyd ama la saari jiray hadda canshuurtii wax iska bedelaan waxaa laga yaabaa ganacsatada inay cabsi ku imaato ah in dadku ay culayskii soo kordhay ay qaadi waayaan oo ay saameyn meeshaas ka dhalato laakiin mar kastana qofka ganacsadaha ah wuxuu fiirinayaa faa'iidadiisa asaga fiirin maayo qofka ka gadanayo badanaa ganacsatadu qiimaha suuqana way fiiriyaan tartanka qarashka uu alaabta geliyena wuu fiirin faa'iidadana wuu fiirin laakiin nidaamka cusub waxaa laga yaabaa inay cabsi keentay ganacsatada inay xogaa qiimaha wax iska bedelaan waaya e bercentageka ama boqoleyda ay dowladdu qayb walba u qoondaysay amaba kusoo rogtay ma aad buu qaali u yahay marka la barbar dhigo dekedaha kale ee caalamiga ah amaba kuwa deriska markii soomaaliya loo eego wadamada caalamiga ama wadamada deriska ah run ahaantii waxaan dhihi karnaa waa nidaamka canshuuraha aada u kala duwannahay sababtoo a wadamada deriska qaarkood alaabaha qaybe qaybe ayay u kala sameeyeen alaabaha qaarna aad ayay u canshuuraan kuwana canshuurtooda waa dhexdhexaad kuwana canshuurtooda aaday u yartahay laakiin soomaaliya waxaa ka jira waxay ahayd alaabuhu qaybo ma kala lahayn taasna waxay keentay sida guud markii loo fiiriyo in canshuuraha soomaaliya ay aad uga duunaadaan ama ka yar ka yar yihiin wadamada deriska laakiin nidaamkan cusub ayaa waxaa laga yaabaa soomaaliya inuu ka agdhaweeyo u dhaweeyo wadamada deriska ah sababtoo ah wadamadaas alaabaha qayb qaybay u kala leeyihiin laakiin waxaa muhiimka ah aan rabo inay dadka ogaadaan bulshada waxaa weeye isbeddelkan canshuuraha sida warbixinada lagu sheegay saameyn ma saameyn doono cuntadoo kale iyo waxyaalaha daruuriga ah waxa aadka ugu saameynayo waa baabuurta qalabka xafiisyada electronica iyo kuwa lamidka ahaa oo aanan dadku aysan daruuri markaas muhima aysanwaa waxyaabaha waxyaabaha lagshariga ama faajo faajada loo iibsado sida gawaarida oo kale sidaad sheegtay iyo dahabka iyo waxyaabahaas waaya
waana midda aan uga duwanayn wadamada deriska ah iyo wadamada adduunka wadamada adduunka alaabaha qayba qayba way kala qaybiyaan hadba baahida ay u qabaan bulshada iyo ayadoo lagu salaynayo dhiirigelinta wax soo saarka gudaha marka badanaa cashuura soomaaliya kama kala teegi waxyaalahaas sanadihii hore
suurtagal ma tahay marka in dowladdu ay qiimaha suuqa iyadu jaangoyso si ganacsatadu aanay u saaran wixii ay doonaan hadda dadkii way maqleen waxaa la yidhi canshuur baa la qaaliyeeyey waxaa u fududaanaysa marka ganacsatada marka ay suuqa yimaadaan in ay qiimo ku kordhiyaan dadkana ay ku yidhaahdaan canshuurtii baana lagu qaaliyeeyey marka si aanay taa u dhicin oo wax ka badan intii iyaga la saaray aanay dadka u saaran suurtagal ma tahay dowladdu in ay jaangoyso sida ay canshuurtaba u jaangoysay qiimaha suuqa looga iibsan karana inay jaangoyso
taariikhda markii dib loo fiiriyo dowladda way isku dayi kartaa inay qiimaha alaabta lagu iibsanayo ay jaangoyso laakiin su-aasha muhiimka waxaa weeye ilaa intee ayay fuli kartaa dib markii loo fiiriyo wixii soomaaliya ka dhacay burburkii koor iyo dunidaba way adag tahay in dowlad ay jaangoyso qiimaha alaab lagu iibsado sababtoo ah waxaa ka dhalan kara suuq madow hadha waxaa ka dhalan doono suuq madow markii dowladda ay dhahdo baabuurka ama qalab xafiiseedka ama shayga noocaas intaas ka badan lama iibin karo hadhow waxaa ka dhalan kara qiimihii kor inuu kaco dadkiina ay bilaabaan inay wax ku kala iibsadaan suuqa madow marka dowladda amar way soo rogi kartaa wayna ku dadaali kartaa in amarkaas uu fulo laakiin su-aasha muhiimkaa waxay tahay maxaa ka dhalan kara waxyaalahaasaa ka dhalan kara suuq madow aa ka imaan karo caqabado badan way ka imaan karaan dhaqaale ahaanna markii la fiiriyo way adag tahay umana fiicno dhaqaalaha in dowladdu ay jaangoyso qiimaha alaabaha waxaa fiican suuqa inuu jaangoyo oo suuqa uu baahi gaaro waxaa qiimaha kala iibinay waaya dekedabaa ku yaala qeybo kale oo soomaaliya ah sida magaalada boosaaso kale kismaayo kale somalilan berberebaa ku taala dekedahaasi ganacsatada qaarkood suurtagal ma tahay iyagoo ka cararaya canshuurtan lagu soo rogay dekeda xamar in ay kala soo degaan dekedahaasi oo ay baabuur kusoo geliyaan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda halkaasna uu hoosudhac ku yimaado dakhligii dekeda xamar waa waa suurtagal sababtoo ah go-aankan hadda ay dowladda federaalka qaadatay haddaysan aysan maamul goboleedyadu aysan ku midaysanayn waxaa dhici kara arrintaa ka dhawaajisay waa suurtagal sababtoo ah qofka ganacsadaha waxa uu ka fakerayo waa jiritaanka ganacsigiisa iyo faa'iidada uu ka samayn karo alaabaha dibadaha uu ka keeno marka waa suurtagal in ganacsatadu ay raadiyaan meelo kaleo kala duwan laakiin qofka ganacsadaha su-aasha uu isweydiinayo waxaa weeye canshuurta dekeda loo qaaday xamar iyo inuu deked kale oo gobol kale kasoo dejiyo qarashkii transportationka maxaa farqi u dhexeeya hadduu u arko in deked kale uu ka keeno kasoo dejiyo qarashkii transportationkana uu daberi karo ay uga raqiisan tahay waa laga yaabaa ganacsatada inay isku dayaan marka waxaa meesha ka dhalanaya waxaa weeye in dowladda soomaaliya ay ku dadaasho in go-aankan ah nidaamka canshuuraha ee ku salaysan shayga qiimihiisa in maamul goboleedyada ay la qaataan wadanko dhan
wadankoo dhan si uu macno u yeesho go-aanka dowladda federaalka haddii kale waxaa ka dhalan karo in dadku ay dekadaha kale u kala carcararaan hadhowna meeshaas ay culeys guud uu ka imaado oo saameyn ku yeelan karo dowlad dakhliga dowladda federaalka iyo kan maamul goboleedka iyo culeysyo kale oo la xiriiro dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga aad baad umahadsan tahay doctore
barnaamijkeeniina intaa ayuu ku dhan yahay waxaa marti igu ahaa doctor axmed khadar cabdi jaamac oo ah dhaqaalayahan soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha waana madaxa sharikada baksom ee dhinaca la talinta isagoo magaalada muqdisho ku sugan ayuu qadka telefoonka iigu warramayey barnaamijkan mid lamid a intaynu mar kale dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo